kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan rediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan shaqo noocaa ah bayna ku siinaynaa adigana si kale ama farsamaysan oo kale hadalka lagugu soo bandhigo ultimna hadalkii hiisamhaw laguu soo bayaaniyo haddii aad diidadna aad wixii aad ku weynays maxay kala kulmaan shaqaraadinta hablaha soo dhammeeyey jaamacadaha iyo sooyaalkeedii nololeed maamo caaishe axmed cabdalla oo ah maamo siyaasiyad ah tabintu anigoo hanaa maxameda soo dhowaada dhegaystayaal laabad wanaagsan goorrow waxaan idiin bilaabi doonaa waraysiga aan ku eegayno waxyaabaha ay kala kulmaan shaqaraadinta hablaha soo dhammeeyey jaamacadaha balse markan sooyaalkeedii nololeed maamo caaishe axmed cabdalla oo ah maamo siyaasiyad ah taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena oo qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caaisho nuur aadan ayaa inoo eegaysa sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii ayay ku dhalatay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag waqtiga caruurnimadeedii waxa ay kusoo qaadatay dalka yemen dalkana waxa ay dib ugu soo laabatay kun sagaal boqol iyo lixdankii waxbarashadeeda mareykanka ayay u aaday waxbarashadeeda sare iyada oo ka qalin bedelatay jaamacadda laguwardia college ee ku taala magaalada new york ee u s a sida ay siyaasadda ugu soo biirtay sanadkii labada kun shir madaxeedkii lagu qabtay magaalada carta ee dalka jabuuti ayay kaalin muuqato ku laheyd wadahadalada tanina waxa ay keentay in xubin ay ka noqoto dowladii kumeel gaarka wasiirka wasaaradda hubka dhigista iyo dhaqancelinta maleeshiyaadka ayay noqotay sidoo kale waxa ay soo noqotay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo ciyaaraha sanadkii laba kun afartii ilaa laba kun iyo sagaalkii caasho waxa ay ka mid ahayd xildhibaanadii baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya jeer laga soo dhiso baarlamaan bishii agoosto laba kun labayo tobankii doorashadii lagu doortay madaxweyne cabdulaahi yuusuf waxa ayna ka mid ahayd xubnihii u tartamay xilka madaxweynaha dalka wareegii labaad ayay ku hartay markii ay heli weysay codad ku filan haweeneydii ugu horeysay ee kursi madaxweynaha isku sharaxda ayay noqotay dhaqdhaqaaqyadeedii nabadda bani-aadamnimada iyo siyaasadda shirar loogaga hadlayay horumarinta bulshada nabadda iyo bani-aadamnimada ayay ka qayb gashay iyada oo u safartay qaybo badan oo caalamka ah kana shaqaynaysay nabadda iyo arrimaha haweenka soomaaliyeed intaas waxaa sii dheer in ay ahayd aasaasaha ururka community sustaining development organisation oo ka shaqeeya in dhaqan celinta laga sameeyo dalalka dagaalada kasoo baxa iyada oo arrintaasi loo marayo bani-aadamnimo iyo horumarinta bulshada
cybro travel and cargo agency
socdaal haddaad taho inaad safartaa laabta ay kaaga suntan tahay halka aad dunida kusii jeedo socodkaaga uu yahay fiisihiisoo sugan waxaa sahal kuugu soo saari zabra trafal an cargo agency soco oo saacamba soo eeg sixadu waa muhiimoo sina aan looga maarmina fiisayaashii caafimaadko sabannadan aad sugaysay waxaa kaa saacidayo sahal kuugu samayn sabro trafal agency soco oo saacanba soo eeg zabra waa xarun sarraysoo soo dhoweynta macaamiisha ku sifoodo ajansiyada dhammaan soomaaliya u sidatee saaxiibka yeesha sabro travel and cargo agency waa xarun kuu soo saaraysa fiisayaasha dalxiiska caafimaadka iyo waxbarashada waxayna fiisayaasha kaaga keenaysaa dalalka turkiga indiya ugandha kenya iyo kuwo kale xarunta waxaa ka howlgala howlwadeenno loo tababaray soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha zabra trafal waxay ku taalaa degmada hodan gaar ahaan isgoyska taleex kasoo horjeedka xayaad market dabaqa daarur tawxiid wixii faahfaahin dheeri ah fadlan kala xiriir taleefon namber eber lixal saddex labaatan afartan iyo sideed toban iyo sagaal eber lixal saddex labaatan afartan iyo sideed soddon ama eber lixal eber sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan markan aanu imaano falanqaynteenna soomaaliya waxaa sanad kasta ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibaddaba daayar badan oo aqoon-yahan ah kuwaas oo markii ay ka soo baxaan waxbarashada ay u soo jihaystaan sidii ay ugu shaqayn lahaayeen cilmigii ay soo barteen taas oo ay doonayaan inay kaga midho dhaliyaan goob ku habboon balse waxaa dhacda inay la kulmaan sidii ay hiiga ku hayeen markii ay tacliinta wadeen si aan ahayn waxa ay wajahaan wejiyo kala duwan oo dhanka shaqa doonashada ah balse dhalintaasi waxaa qayb weyn ka ah hablaheenna oo kaalin mugle ka jooga goobaha waxbarashada waxa ay culaysaadka shaqahilidda ay kala siman yihiin dhalinta balse waxaa u dheer tudumarnimo oo ay si gaar ahaaneed ugala kulmaan goobaha ay u shaqo doontaan barnaamijkeena ayaan toddobaadkan ku faaqidi doonaa mowduucan waxaana igu marti ah niciimo cumar oo ka mid ah hablaha sanadka dhammeeyey heerka jaamacadda ee aadka u raadinaya shaqooyin badan soo dhoweyn kadib waxay ugu horreyn inooga warcelinaysaa weydiinta ah maxay tahay qorshahada shaqo ee kadib dhammaynta jaamacadda waandhawahay walaashay hana aad baad noo mahadsan tahay yacni qofka jaamacadiisii dhameeyey isagoo marka laga yaabo shan sano afar sano lix sano uu soo baranayay oo waqtigaas dhan wax baranayay kursiga ku fadhiyey muddada uu safarka waxbarasho uu ku jiray uu akrinayay marka uu ku dambeyso waxa qofka ugu badan markuu halka kursiga iyo jaamacadda iyo marxaladaha ay safarka markay kasoo idlaadaan waxa ugu badan uu ridoonayo xita qofka inuu magaalkii uu galo inuu maxaa la yidhaahdaa shaqo raadsado qaabkoo doonaba ha ku raadiye inuu qofka calaqala waa inuu isbedel uu sameeya isbedelkii hore ku jira maaha ee isbedel ka duwan inuu markaasi noloshiisi uu ku sameeyo tusaale ileen waxa ugu horeeya uu qofka markaasi aadka uu markaasi uu damaacinayo ay ku jiraya waxay tahay inuu markaa helo waxa la yiraahdo shaqo shaqadaasoo ah mid fildigiisa ku qotanta wuxuu isagu markaa uu bartay oo intaa juhdi uu soo gelinaya ay tahay inuu markaasi shaqadii uu helo waayo dadka qaar waxaa laga yaabaa haddaysan macnaha shaqada markaas horeysan helin inaysan markaa waxba aysan u hagaagi karin inuu jecleyn bayna waalidkoodii wuxuuda wax badan ay ku tirsanaadaan runaantii markaani ahaantayd iska hadlo waxa ugu badan ee qorsheysan qorshahaygaga aadan ayaa waxay tahay den safarkan waxbarasho steebkiisa koowaad wuu iga dhammaaday den waan doonayaa kolley waxbarashadu sideed banaanbo dhamad ma lahan ilaa bilow mooyaane inaan haddana adar maxaa la yirahdaa heerka hadda aan joogay ee ii idlaaday maaha heer kale haddana inaan bilaabo si aan markaasi uu asigan igu dhammaado marka uga horeyso qofka waxyaabo qaaroo waxaa jirto oo mudnaan u leh priority u leh ani ahaanteyda markaan iska hadlo shaqa baa priority ah inaan shaqadaa helo then wixii markaasi ka badan oo daruuriyaad aniga markaa u baahdaa si markaasi anigaan iskaga haqabtiro oo oo markaasi baahi xagga iyo waxbarasho oo kale ah inaan sameeya haddaan u baahanaan iskaga haqabtiraa
waayahay naciima qaab sidee ah ayaad ku raadisaan shaqooyinka marka oo la yiraahdo yani raadinta shaqo inuu qaab badan oo waxaa jirto in shaqooyinka loo raadiyo ama loo raadsadaba haddaan dul istaago qaabka markaasi shaqooyinka loo raadsado way kala duwan yihiin tusaale qofka maxaa la yiraahdaa oo kale inuu ilan shaqooyina soo xayeysiiyaa jirto inuu markaasi waxa fildigiisa ah oo kale inuu ku raadiyo halka iyo cviyadiisii wixii markaas shahaadooyin uu qaatay oo kale halka uu ku ably gareeyo oo wixii shuruuda ku buuxiyo then uu sugo wixii markaasi halkaasi feedback laga soo siiyo then qaab noocaas oo kale mid in qaab loo raadiyo weeyaan qaabka kale ee kale ee shaqo loo raadin kara ayaa waxay tahay in qofka oo kale haddii ay jirto cid markaasi qaraabadiisii ama familkiisii kamid ah hodoomid uu ka garanayo oo kale inuu markaasi qofkii yiraahdo soo jaamacaddii way iisoo idlaatay maxaa markaasi oo nexty oo qorshaha ay haysaan in qofkii markaasi meelo bosiishano oo kale familkiisii ay kula dhaqaaqaan ay markaasi ay usoo dhameeyaan ay xareeyaan taa iyada laftirkeedu waxawaaye another tacticskala loo isticmaalo qaabka shaqooyinka markaa lagu raadiyo in qofkii markaas mararka qaarkiinuu baxo uu tago goobaha markaasi isleeyahay fildiga markaa asiga uu ka baxay nuucuu doonaha ahaada oo kale inuu meelahaasoo kale inuu tago den uu dhaho inuu qof noocaas ahay oo arday ah hadda dhowg jaacad soo dhameeyey waxaan u baahanahay markaasi shaqo nooca nooca oo kale ah iyadana waxawaay qaab kale oo shaqo markaas shaqooyinka loo raadiyo weyaan run ahaantii kolley hadba qofka markaas shaqadaas uu ka helaa ama uu ku raadiyaa hadba wadadii u fudud markaasi se uu dhihi karo way ku haboon tahay ama halkaana wadadana easiest way a ku heli kartid waaye oo isdhahayo inuu markaasi u dhaqaaqo uu ku raadiyo das waxa hadda aniga waan is leeyahay waa gartay maxaad kala kulantay suuqa ama goobaha shaqada aada u raadisay suuqyada oo kale markay shaqo raadis aad tahay oo aad baadagoobaysid shaqo dhibaatooyinka ugu badan ee dhalinteyna ay la kulmaan markii adigoo yacni gabadh ah oo kale aada bay u tiro badan tahay waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa oo kale inaad shaqooyin qaar lasoo xayeysiiyaa jiro shaqooyinka isleedaa okay laydahedis waa takhasuskaadii this positionkii kugu haboonaay waaye inaa ably gareyso ool wixii dhan markaad buubuuxiso then kadibna adigoo juhdiga waqtiga wadiil aa gelisay ay rajo ku gasho niyadii xoogaa ku yaro dhismato marka qofka markaan suuqan oo la tago then waxaa ably gareeyo uu buuxiyo waxaa dhici karta in la yiraahdo waa lagu soo wici doonaa then gmail in loo soo diro qofkii gmailkii oo kale markuu helo u ahaad niyadiisii ay usii faraxdo kadibna la yiraahdo insha allah maalin waqtiga hebel ama next time noocaas noocaas oo kale ah wayna kusoo wici doonaa farxad badan oon lasoo koobi karin buu dareema marka ugu dambeysana waxaawaa isuu sugaayo uu sugaayo marba markaasi uu farin gmail u diraayo haddii markaa lambar uu jiray uu u wacayo si markaasi jawaab saxan uu helo waa inlen qof badan markaa loo qabtee kadibna markaasi wax aan jawaab oo lasoo siinin la meermeeriyo oo qofkii marka dambe uu ku hingoobo niyo jab dareemo baste waxa weeyaan waxyaabaha suuqyada lagala kulmo waxaa dhici karta oo kale inuu si toosa u baxo oo kale meelihii uu isleeyahay waa fildhigan kuugu haboonaa oo ka shaqeyn kartid oo kale inuu tago inla yiraahdo okay haye maxaa rabtay maxaa baratay maxaa sidaa qofkii su-aalo badan la weydiiyo uu dhaho sidaan sidaan wax badan is sharxo waqtigiisa geliya dina dhaho okay wayna kusoo wici doonaa waad mahadsan tahay insha allah that time interview baynu kaa qaadi doonaa oo qofkii markuu sugo sigoo dan niyadiisa ku jirto then haddana aanan lasoo wicinba iyadana caqabadaha kale uu qofka markaasi uu xoogaani jab uu ku dareemi karo weeyaan uu dareemayo
naciima si gaar ahaaneed ma jiraan culeysaad aad kala kulantay ka gabar ahaan shaqo raadinta culeysyada gaarka oo kale lala kulmo ayaa waxay tahay markii aad tahay gabar dhalinyaraha wax baratay ee shaqo doona shaqo raadinaysa somehow waxaa dhici karta waxyaabo kalkii markaasi xadgudub ama lid ku ah sharaftaadii iyo sumcadaadii iyo nasabkaagiiba xadgudub ku noqon karta oo lid ku noqon karta inaad mararka qaar aada la kulanto oo lagu yiraahdo shaqo noocaa ah baynu ku siinaynaa adigana uun si kale ama farsameysan oo kale hadalka lagugu soo bandhigo ultimana hadalkii samhaw laguu soo bayaaniyo haddii aad diidadna aad wixii aad ku weyneysid haddaa ogolaatayna ama waad heleysaa ama waxawaaye wixii lagu ballan qaaday den markii an other fursadaada kale lagaaga faa-iideysto in lagu yiraahdo okay booska kusoo dhawow caqabadaha ahee lala kulmaayo ama hablaheena dhalinyarada ay la kulmaan waayo si gaar ahaaneed markii la yiraahdo caqabadaha ugu badanee dumarka ay la kulmaan waa caqabadaha kaga aadan goobaha shaqooyinka ay badanaa ay ragga mas-uulka ay kan yihiin keliya mararka qaarkii ma noqonayso qofka markaa gabadha u shaqa doonanayso ama shaqada ka raadsanayso wuxuu noqon karaa qof marka oo qaraabaha ay markaas xigta iyo xigaal ay yihiin isku dhow yihiin ayuu noqon karaa qof mararka qaar oo ka banaanka ah ayuu noqon karaa marka waxaa dhaceyso mararka qaarkii in qofkii uu yiraahdo this positionka fursadeedii wax walbo waan ogahay marka maalin hebelkaasi isa soo diyaari markii gabadha ay tiraahdo okay wixii dhan loo sheego everything okay waaye waa lagu siinaa way dhamaatay ee gabadha niyadeeda ay gashato marka dambe iyada toos loogu soo kala firay la yiraahdo disposition diyaar waaye maxaa kaa diyaar ah adigu maxaa hee kaa diyaara adiga duniyadu waxaad moodaa inaysan jirin wax markaasi waxsaana oo qofkii loo sameyna ma jirto dunyada aslanba wax free lunch ma jiro everything interest baa ka dambeeyo waxaan di ku qabanaya warkii qaraabadii xigtadii xigaalka kuu ahaa ayaa kuugu dayaya oo ku dhahaya daas fursadda noocaas oo kale ah waxaan ka warqabo waaye okay qofkaa saaxiibkeyga everything aan kaaga dhameynaya k waa dhif inaadir inta oo alle kacabsiga uu ku jiro ee dareemaya ee u damqanaya gabadha in ay yacni tahay oo kale gabadh markaasi walaashii oo kale ah oo kale yacni u fiirinaya oo u damqanaya laftirkeedu waa caqabad oo halkeedii ah oo mararka qaarkii ayaa dhacda oo kale in gabadh la yiraahdo ama qofkaa xitaa qaraabada is leedahay ee kalsoonida ay ku qabtay ee kalsoonida ay ugu soo aaday ee dadkaa idin ay uga soo dooratay in mararka qaarkiisoo kale meelo aan munaasab ahayn uu markaas yiraahdo iyagoo imo iyadoo marka hore loo sheegeynin ee markii gabadhi ay tagto meesha oo kale shaqo baan ku haystay meeting noocaas oo kale ah then meel markaasi aanan official ahayn oo public ahayn oo wax markaasi aan looga hadli karin in si gaar ah markaas la yirahdo gabadhii imow markay tagtana waxa aysan filaynin oo kale in lagu dhaho ay la kulanto waa tahay in badan ayaa shaqo raadisay culeysaad badan ayaad la kulantay waxyaabo badan oo kaa dahsoonaana waad aragtay bal maxaad leedahay gabdhaha kale ee kaa dambeeya iyaguna sidaadoo kale ah ee shaqo raadin doona ama kuwa hadda shaqo raadinta ku guda jira ee dhibtaadoo kale ay haysato gabdhaha dhaliinta ee soomaaliyeed ee waxa bartay marka hore waxaan dhihi lahaa hablow sumcadiina sharaftiina ha ugu doorsanina shaqo keliya inaad heshaan bes shaqadaasi aada u heshaan aada u gaartaan sumcadiina sharaftiina ha iskaga lumina dan xigta taladeydii gaaga aadan ee ah dadka markaasi yani bostishinadaas iyo titleskaasi ku fadhiya institutionada waaweyn publica iyo privateka iskugu jira ee loo shaqo raadsado bliis hablaha idiin imaanaya hablaha yacni shaqadoonka ah biliis haniya jebinina oo qofkani kasoo qaad in uu yahay qof maanta walaashaada oo kale ah hooyada oo kale ah habriirta oo kale ah oo eedada oo kale ah maanta yacni ninna oo rag ah ma jeclaan lahayn gabadha walaashiisa ah ee la dhalatay inuu nin kale uu rag ah uu xumeeyo ama hadallo xun oo kale uu ku yiraahdo ama si kale fursado kale uu ka raadiya ama ugu faahfahda jecel absolutely ma jiro marka please gabdhaha haddaanan yacni aadan si walaalnimo ah oo laafurnaana hufnaan aadan u caawin karaynin wax kalaha uga faa'iidaysanin calal aqal haddaanan si walaaltinimo aadan u caawinaynin u caawi si bil-aadinimo xitaa humanity ku jirto xitaa u caawi waxa u qaban kartidoo tabartaada ah aa u dhammayn kartid u sameey adigoo markaa niyadaada ku jirto gabar kale baa kaa dambeysa iyadana suuqaa aadi doonta si markaasi qof kale ousan u xumaynin amaanan uga faa'iidaysanin xitaa calaqalla in uu qofka xitaa niyaddii itaa ugu soo dhacdo intaa baan anigu taladeyda aan kusoo afmeerayaa aad badna u mahadsan tahay walaashay hana
way mahadsan tahay niciimo cumar oo inoogu martay ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doonno barnaamijkan kiis xiga sidaas iyo ammaano allah